wararka ka imaanaya degmada qoryooli ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku waramaya in halkaasi barqanimadii maanta uu ka dhacay dagaal qaraar oo geystay khasaare kala duwan dagaalkan ayaa u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee jooga degmada qoryooley iyagoo saddexdii maalin ugu dambeysay ku dagaalamayay gudaha degmada waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac oo gaaray ciidamadu dagaalamay goobjoogo ku sugan magaalada qoryooli oon qadka taleefanka kula xiriirin ayaa ka waramay dagaalada maanta ka dhacay degmada qoryooli iyo khasaaraha ka dhashay inta uu ka warhayo halkee joogtaa degmada qoryooley bal ka waran degmada qoryooley iyo dagaal ka soconaya niyow saakii subaxnimadii waxaa ka dhacay rag maleeshiyaad ah oo kuwo kaloo meel maqaayada fadhiyey soo weeraray waxayna ku dileen hal nin waxayna ku dhaawaceen labo waa gartay dagaalkii u dhexeeya marka maleeshiyaadka oo oo dhanka dowladda masalaya daraad waxaa isweeraray labo gruub oo si maleeshiyaadka ah laba laba kamida ku dhimatay meeshaas maanta hadda aan kula hadlaayo daqiiqada ka horna ilaa hadda xabad sisteemkeeda dhacaysaa dagaal ka dhacay dagaalku haa hadda xabada sisteemkeeda ii socotaa waana maleeshiyaadku waa aadifaacyo kala jiraan hadda wallaahi hadda kan midka haddatan hadda soconaya hadda khasaarihiisa weli si cad looma hayo laakiin khasaare la-aan maahan sababtoo ah macnaha waxa waaye xabaduhu
shalay iyo maalintii kasii horeysay ayay magaalada qoryooli marti gelisay dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka dagaalka maanta lawareedo aan la hadalnay waxa inoo sheegeen inay ku dhinteen shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka degmada qoryooli ayaa marar badan marti gelisay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka dadka shacabka ah ku nool magaaladan ayaa ku dhiban dagaaladan soo noqnoqday